hay-adda youth for umma waxaan joognaa magaalada dololo oo aan ka qabanaynay gargaar caafimaad oo bilaash ah hay-addan youth for umma waxay ka kooban tahay dhakhtariin oo dhallinyar u badan dhakhtariintaasoo iskaashanayaan sife ay u caawiyaan dadka ku nool tuulayaasha aan qabin isbitaalada oo dadkeedana aan u dhaweyn isbitaalle ay aadaan oon u badan yihiin dad danyar meeshan maanta laiskugu imaaday gargaarkan caafimaadka waxaa qabata hay-adda youth for umma iyada ayadaana ka qeyb qaadatay youth for umma waxaan horaan soo qabanay kaambyo kaloo fara badan oo meelo kaloo badan meeshan waa meesha sagaalaad aan tegayna inta deegaana gaaris ku yeeshana gaarisa countiga ay ka koobantana mid aana tegin ma laha midkana waa midka sagaalaad aan qabanayno maanta meeshan waxaa ka faa'iiday ku dhowaad shan boqol oo qof ka badan aan ku qiyaasna dadka imaadeen dadka dad aada u xanuunsan bay ahayn dad danyar caruur maamooyin uur ah dad waayeelle ah dad nooc walba bay imaadeen kuddina dhakhtariinta way wala arkeen dhakhtariinta meeshan wala imaan dhakhtariin meel walba dhakhtar baaritaana socda dhakhtar guudaa jiraan dhakhtarka haweenkaa jiraan wax walba dadka daawo bilaasha la siinaya marka waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay gargaarkan caafimaad maanta sifo uu ummaddan u soo gaaro khaasatan waxaan mahad gaar u celinaynaa dhallinyarta youth for umma oo xoolahooda iyo wakhtigooda iyo maalkooda wax walba u hureen sida loo qabta gargaarkan caafimaadka ee bilaashka ee ummadda reer dolola loo qabanayo